barnaamijka dhallinyarada maanta
duhur wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacaddayada duhurnimo oo idinka imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo efemyada geeska afrika
waa khamiis bisha sebtembarna waa shan iyo toban sanadkuna waa laba kun iyo lix iyo toban idaacaddeenna duhurkii waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah ibraahim xasan daandurey iyo ismaaciil xuseen faljar
qodobadaan idinku haynana waxaa ka mid ah waraysi aan la yeelanay fanaanadda reer jabuuti ee mardiya siciid jaamac oo ka hadlaysa arrimo badan oo ku saabsan fanka nolosha iyo dhallinyarada waxay ahayd ruwaadii la odhan jiray jacaylkaagu qaahira muqudbibu ku leeyahay ruwaaddaana waxaa ka matelayay gabadh ciidana aqal ka shaqaysa marka wiilka xidiga iyo gabadha xidigta shaqaaluhuga ahaa
warbixin ka hadlaysa dhallinyada dharka maydhah ee ku nool magaalada boosaaso
dadka macaamiistii fiican baa soo dhaweynaa dadoobayash kale waxaan dheernaa gaariyaan leenahay oo free ah guryahood baa ugu geynaa dadka oo kasoo qaadnaa lambarka bay qortaan lambarkay soo wacayaan markay soo wacaan lambarka guryahood lagu tegayaa oo laga soo qaadayaa fadhiga oo lagu geynaya haddana waxaad kale oo aad dhegaysan doontaan heesihii aan ugu talagalnay barnaamijka
adoo caashaqa dulmiyey kashaydaan dorbiday inaankaadiga robtee maxaa oy maxaa maxaa igu kaa dul xidhay
inaanka dagal rugtay maxaa uka dulxiray ismaaciilo waa hees yaable dhegeystayaashana ayaa kolleyto hadhowto heestaasi markay dhegeystaan alleylahe ka hadli doono xubintii ciyaaraha iyo qodobo kalena waan u haynaa dhegeystayaasheenna hase yeeshee qodobadii warka ugu door karona hogaamiyaha dadban ee dalkaasi myanmar aw san suki ayaa maanta kulan waxa ay la qaadanaysaa hogaamiyaal ka tirsan golaha kongareska maraykanka kadib markii shalayto ay la kulantay madaxweyne obama islamarkaasna uu ku dhawaaqay inuu doonayo in dalkaasi uu ka qaado cunuqabataynta dhaqaale ee saaran dadka la filaya in maanta ay kulan kala qaato ayaa waxaa ku jira hogaamiyaha aqlabiyadda golaha senatka mich mcconnell iyo hogaamiyaha xubnaha tirada yar ee golaha kongareska nancy pelosi warbixin cusub oo maanta la soo saaray ayaa daaha ka rogtay in qaxootiga ay gacanta ku hayso hay-adda qaxootiga qaramada midoobay u qaabilsan ee u n h c r in tiro gaadhaysa ilaa saddex dhibic toddoba milyan oo caruur ahi aanay haysan waxbarasho ama aanay aadin dugsiyadii ay ahayd in ay aadaan arrintan ayaa walaac dheeri ah sii abuurtay iyada oo caruurta ay da-doodu korayso iyaga oo ku sugan xiriir qaxooti warbixintan qaramada midoobay ka soo baxday ayaa lagu sheegay in hal dhibic toddoba milyan oo qaxootiga reer siiriya ah oo ay ahayd inay dugsiyo aadaan in sagaal boqol oo kun oo ka mid ah oo keliya ay fursad ama sagaal boqol oo kun oo ka mid ah aanay fursaddaas helinin
mardiya siciid jaamac waa fanaanad ka tirsan kooxda deegaan ee ka dhisan dalkaasi jabuuti waxayna aada caan ugu tahay dhinaca jiridda riwaayadaha wariyaha v o a ee borama haashim sheekh cumar good ayaa waxa uu kula kulmay magaalada borama oo uu kala sheekaystay waayaheeda fanka
mardiya kusoo dhowo barnaamijka dhallinyarada maanta ee idaacadda v o a waan kusoo dhowaa
mardiya siciid jaamac goorma ayaad bilowday fanka kun sagaal boqol iyo labiyo siddeetankii baan bilaabay maxaa kugu kalifay inaad fanka gasho wallaahi horta fanku maaha maxaa mid eh, layska samaysto waa wax dhiiggaaga ku jira kolley dee markaan anugu aan idhaahdo fan dee ab baanu leeyaho isir baanu lahan umaleeya Een, eh, markaa anoo yar baan iskoolkaygii iska badaayey oon galay maxay ahaydee fanka kun sagaal boqol iyo labiyo siddeetankii afar iyo toban jir baan ahaa riwaayaddii ugu horreysay markaan dhigay riwaayaddaasoo magaceeda la odhan jiray gaf jacayl iyo geeri een, jabuuti kooxdii waxaan ahaa gacan macaan ayaan fanka ka soo bilaabay riwaayadda hore ee kuugu horreysay eed ku bilowday fanka maxay ka hadlaysay wallaahi ruwaadaasi ruwaada jacayl uga hadlaysay bay ahayd laakiin anigu waxaan ka matelayay gabadha gala ayaan ka matelayay odaygan iyo islaantana aabihii hooyo ii noqon doona odayguna inan buu watay oo islaan horuu soo furay inankaa isaguma dhalin abti buu ahaa Een, hooyadayna waxay wadatay gabadh oday kale uu ku soo furay oo iyadna inantaabay wadatay labadoodii markay isguursadeen anigoo dhagalaa ka dhex dhashay anigu dee la- kelmadan soomaalidu tira lex dheg- dhukani coliya abaarba moog ayaan ahaayo dadkan waxay isku laynayaan iyo waxay kala laynayaan iyo waxaan isku haystaan maba- maba ogiba qofkii la hadlaba dee eri jawaaba waxaan u dhiibaya un qalloocan mid baa kule waan ku jecel markaasaaabaa ma jooga ma ma jooga aabbaay ana waan ku jecel inuu ii leeyahay ana waxaa le aabahayba ma joogaba jaadkii maa loo keenayaa waa- waa waa loo keenay waan ku jecelahay aabbaay ma joogaan ku idhi baan taaganahayba marka waxaan ahaa qoftaan waxba waru hayninoo labadan qof iska dhalan wiilkii nabtigeed iyo gabadhii walaasheedna waan u dhexeeya aan walaashay ahaydna waan u dhexeeya labadan qofna midna inaan ilmaabtinay midna walaalinaan ahay ma garanaya riwaayaddii labaadna markaa maxay ahayd matashaa waxay ahayd ruwaadii la odhan jiray jacaylkaagu qaahira muqudbi buu ku leeyahay ruwaadaan waxaan ka matelayay gabadh ciidana aqal ka shaqaysa marka wiilka xidiga iyo gabadha xidigtan shaqaalahooga ahaa ee naag dee degan oo shaqaysanaysaan iska ahaa gabadhan dee uu inanku qabo ayaa gabadha socodka xagga socodka ku badan dibadda ahayd aduu labadoodii waa isdiideen way isdiideen hadday isdiideen waa la kala tegay wixii aan ka soo markaa matelay iminkaan ayay jiraan Een, biyo ii dhur buu idhaa markaasay tirahdaa naa biyo u soo biyo ma u dhurtay naa surwaalkii shamiiskii iyo ma ii diyaarisay alaabtii aan ku shaqa tegay surwaalkii shamiiskii ma u diyaarisay aan dharkii ku shaqa tegayay ma anigu qabayadu qabi aduu labaduu way kala tegeen markaa de ninku inta hoostu ka eegaya naagta u ran wuxuu gaadhida maadaama aad naagtii hore kala tegteen dee tii shaawshaadoo dhan ba kuu waday iskaba guursada taa taabaad golka hore bay qabtee dusha ka qabtay malehe dee waa kay odhanaya waa mulaaxi baan ku guursanaya dee walaalo baraa lagu odhanaya naagtiibu shaaqeediibu guursaday maad iska geediisad baa lehen weelkayga iska xalshe markaasuu yidhi ka bax waxaasoo anaa ku guursanaya ee dadkiinuu sheeg waanu sheegay sidii buraarkayga aan ku aan ku guursaday han guursada sideedii uma wadan daraarkii waa ka yidhi mulaaxi saac kacoo saacad bay ka dhacaysaa surwaalkii shimiiskii iyo kacoo suunka diyaari kabihiina sifee saacad baa kaga dhacaysaa quraacdiinaysii surwaalkii shamiiska adigu soonka diyaarsan baan idhi kabahaaga sifayso aadanow amba saaka darqi baan ku socday hayso aadan quraac markaasuu ku iyuu yidhi waa maxaa ku helay markaasaan sownigii sigtee sakaraaday xalay wakti kalean ku su-aaliya halkaa saaka ku dhaaf buu yidhi waqtigiisu kaa iga horreysay anugu markaa waxaan gaadhay inaan alaabtan iyo waxaan dee gabadha ku qabo uu ku qabi jiray uu iga wada bedelo oo dee ilan wii soo guursaday uu alaab kale ii keeno alaabtana waa alaabo qaali oo malyuun iyo lasoo siiyey oo sacuudiga laga keeno markaas yaa- iyuu soo noqdo wuxuu yidhi mulaaxay subaxii saacad bay iga dhaxaysay xanuunkii ku bilaabmay ka sa- ka- eh, xanuunkii ku salaamay ka bilaabmay sariirta hadda ii kala saaf markaasaan idhi sariirtaynu ku jiifna aniga laga simbiray gabadhaa saarar lahayd aqalkau saldhigo rooxaan baa sunsumaysa sababtaa cudurkayga markii aan dad su-aalay bunku aada u sifeeyey faalisalaydii bunka aada u sifeeyey saamaalka gebigooda saxnee ugu yaraaday dhammaantood iga saaro meebalka ugu sarreeya saraakiishu dhigtaaniyo kuwa loo sacbay suuqa weyn kala kaalay maanaad sallinaa kale igu seexin sidaa waan kugu diiday warhwarh markaasuu yidhi oo tii horena qaahira iyo waraaqay ku maqnayd adigana ma bunkaa ku markaasaa idhi ilaa adigaa lagu sexray markaasuu yidhi dad allow sumal weyn ruuxaad u sadqaysaa gool sagaal jira doon na halkii aan ku saaray aan ku seexshay ma diiday xaar welwaalka sidiisa ayaad ku socday googe saddex baad furan tahay subxaan allah waxayeladii waa tii igu darayd wax biirsaan islayd wax dumi baan islaa
taasina waxay ahayd ah, mardiya siciid jaamac oo ah fanaanad ka tirsan kooxda deegaan ee dalkaasi jabuuti oo iyadu ah, ka u warramaysay waayaheeda fanka una warramaysay magaalada boorama haashim sheekh cumar good waxaan noo soo socotay ibraahim oo qayb labaadoo dee ay waayaha dhallinyarada iyo xiliyadan dambe ay kaga sheekeyn doonto mardiya markaa dhegeystayaashu maalinta berri ayay ka bogan doonaan duhur wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan magaalada boosaaso waxaa jira dhalinyaro kala duwan oo haysta ama ka shaqeeya meherado lagu dhaqo dharka wariyaha v o a ee magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa booqday goob dharka lagu nadiifiyo isagoo waayaha dhallinyaradaasi ku suganna warbixintan ku eegaya cabdiraxmaan siciid iyo weliba axmed oo lagu naaneyso aljaziira waa dhallinyaro ku shaqaysta dhaqidda dharka iyo weliba feeradiisa waxay dadka ay dharka u dhaqaan ay ka qaataan lacag waxaan ku booqday halka ay boosaaso ka degan yihiin markaan booqanaya waxaa socotay dhaqidda iyo weliba feerada dharka markaas oo ay dhallinyarada gacanta ku hayeen ugu horreyn waxaan ka waraystay sida ay dharka u dhaqaan axmed aljaziira oo da'diisu ii sheegay inay tahay lix iyo toban sano jir marka qaybta waxaan qaabilsanaa ana dhaqitaanka ma fahamta marka deertan doobigaas waxaa s m c aan lahaa marka dhaqitaankaan qaabilsanahay qayb dhaqitaankaan aan hayaa dharka macaamiisha dadka si fiican baa u soo dhaweynaa waxaan ku dhaqnaa dharka shaambo iyo oomo iyo warankiilo een, eh, dadka macaamiisha si fiican baa u soo dhaweynaa dadka doobiyaha kale waxaan ku duwanaa anika waxaan ku duwanaa eh, dadka waxaa sideed sideed kun bay ku dhaqaan laakiin aniga konton sid baa ku dhaqnaa marka shaambadaas iyo warankiiladaas iyo dharka si fiican baa u meernaa si fiican baa u dhaqnaa si fiican baa u meernaa si fiican baa u kaawadeynaa dharka dadka macaamiisha si fiican baa u soo dhaweynaa dadka doobiyaasha kale waxaan dheernaa eh, gaariya dad gaariyaan leenahay oo free ah guryahood baa ugu geynaa dadka oo soo qaadnaa lambarka bay qortaan lambarkay soo wacayaan markay soo wacaan lambarka guryahoo lagu tegayaa oo laga soo qaadayaa fadhiyo oo lagu geynaya haddana mararka qaarkeed ma dhacdaa inaa gacanta dhar ku dhaqdaan ha micnaha de- oo ay dhici kartaa marka oo baasha kuleeti ma dhakarta moogtahay laaka waa oo loo baahan yahay xooga inuu kuleetigo wasaq wasaqa yar xooga yar gaaro oo macnaha laga nadiifiyo way dhici kartaa gacanta waa la galnaa inaad eh, dhar dhaqdo doobilo noqoto mm, maxaa ku doorta shaqadaas shaqadaas waa de waxaa i geysatay macnaa danta waa i geystay oo macnaha waa kaay shaqada oo weli shaqa magala doobiya igu hore inaa ka shaqeeya laakiin hadna waa jeclaa inaan horumar kala gaara doobiya keligiis ma aha laakiin meelaha kale anaa ka shaqaysta waa jeclaa oo ana aska oon ahaantii meel kale ka shaqaysta oo meel ama heradooyin kale aan furta ama meel kale aan ka shaqeeya waa iska jeclaa meeqa sano jir baad waxaan jiraa lix iyo toban sano haa dhalinyaro badan oo shaqadan mararka aad aragto sidee u arkaan ma jiraan dhalinyaro mararka qaarkii dhaha doobilow hebel ka shaqaynaya oo shaqadaasan u aragba shaqo fiican ma arkin laakiin micnaha dee hadda dadka badnaa lama ogo micnaha indhaa micnaha meeshaan ka shaqeeyaa ma oga ciyaalka laakiin ciyaalka qaar waa oo- way ogyihiin laakiin saas eh, su-aashaasi waxaas ma isweydiiyaan ma isweydina
Eh, lacagaha oo aad ka hesho halkan sidee ku maaraysaa okay waa maasha allah waa lacag igu filan waa iskaabul waa iska hayo waa lacag oo igu filan waa qaataa alxamdulilah shukrillah ilaah maad iskale sidee marku maaraysa waalidkii iyo waalidkay haa alxamdulilah shukr waalidkay wax waa siya qaar waa siya qaar anaa meel dhigta si micnaha dhowd oo dam mustaqbal baa u baahannahay qof waxa wiil dhallinyar iska ah ma jeceshahay weliga inaad ka shaqayso doobilahan mise meel kale doobil danta baa danta baa igu qasabta laakiin waa jeclaha dartaan inaa meel kale ka shaqeeya waa iska jeclahay maxaa hiigsanaysaa marka ugu dambeyntii maxaa jeceshahay mustaqbalka mustaqbalka waxaan jeclahay inaan furto em, ani qaas ahaantii ana ana meel aan furto ana lii shaqeeyo aan doonayaa haa shaqada ay isleedahay ee shaqadaasaad hiigsanaysaa oo hadda ku carabaaban ma jiraan haa waxaa ka mid ah eh, dukaan ama xa- ama waxaa ka mid ah ama wax baqaar ama carwo ama meel kale oo adiyo teelooyin waxaas oo aan dhisto adiyo anana waxaas ka yeeshto hanti badan ilaahay siiyo aan ku barya cabdiraxmaan siciid markii uu saaxiibkiisa u dhammeeyo dhaqidda islamarkaana dharka ay qalalaan ayuu feereeyaa waxaa mid ka mid a gacmihiisa ka muuqata feere ku dhegtay waxaan ka waraystay sidaa uu dharka u feereeyo iyo weliba waxyaabaha uu ka helo Ee, waxaan feeray dharka qaabilkiisa waa feerada iyo soo dhaweynta maryaha baa feerayna kuwa kale waxaa ka dhehnaa gaari aa ka dhehnaa marka hore iyo shaambu iyo waxaas barfuum baa loogu guufinaa bac baa loogu shubaa gurigaashooda loo geynaa hadheen waxaa ku boorin lahaa inay dalkooda hoo iska joogaan oo ka shaqaystaan tahriibkaas iska dayaan dalkooda ay u fiican inay ka shaqaystaan magaaladooda shaqada waxaan ka shaqeeyaa ilaa shan bil meel ah waxaan ka helaa cunadeeda saddexdee waqti waan ku cunaa iyo bishada lacagtii waan qaadanaya waxaan iska daynaa in aan si khaas u shaqaysto oo in cidna u shaqeynin keligii magaaladan ka shaqaysto dharka ma adiga dhaqa may wiil kale dhaqaa dharkan aniga waan feelaynaa keliya Ay, dadka kale oo dhallinyarada qaarkood markay idiin yimaadaan oo kale ee shaqadan markay fiiriyaan maxay dhahaan aad baa ugu soo dhaweynaa leeyahan shaqada shaqo fiican waay maasha allah aad baa ugu faraxsanaya leeyahan dhalinyarta sidee ku maaraysaa marka lacagaha ee qarashkaa soo gala halkan halkan ninka aku- meesha iskale baa lacagta loo diraya akoon baan leenahay meesha akoonka baa lagu diraya marka kadib ninkaasaa qaadanaya lacagtiis waa xisaabtamaynaa bishii iyo yomi baa wixii oo soo gashi meesha la qoraya bishaa la xisaabtamaya dhibaatada mararka idinka soo gaadha maxaa ka mid ah marba feeri ugu dhegda keliya marba dagaal la gelaya ninbuu ku dagaalaya kule dharkii maxay ku buubsin weyse markaa iska qaninaa ninka macaamiisha in loo sabri waaya dhibaato kale oo marka laga yimaado ee arrimahaas oo kale ah ma jiraan ee, dhibaato kale oo shakhsiyan adiga kaa soo gaadha may mid baa dhar ka dhumeeya dharkeeya waa i gudbuug leh mid baa iska leeya dharkeeya ay canfiya iska daaya Ay, dharka markay kugu lumaan oo kale ee, mararka qaarkood dhallinyarada mani qa- mani qabsadaan marba mid baa mid baa iska jira dharkii baa lii gudaya mid baa iska leeyahay dharkii iska cafiya dhib ma lahan iska heystaa maxaad samay- maxaad sameysaa marka midka kale oo dhallinyarada ku dhahaya dharkaygii baan rabaa xaggee ka keentaa marka mas-uulka loo sheegaya mas-uulka saa markaa dee kala haweenaa saa bixinaya marna marna dhar lacageed ama dhar nin dhallinyaro a leeyahay ma kugu hallaaba qarashkiisa ma bixis ma bixin laakiin mas-uulka bixina kharashka ani mas- lacag dhow ma bixin maxaa keena inay hallaabaan marka waxaa keenay cilad baa iska imaanaysa dharkaa isku- isku darsooma mise dharka oo mid baa waddada mar marba tuu qaadataa dharka
yuusuf maxamuud v o e boosaaso kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a dhalinyarada dharka maydhaha ama meheradaha dharka lagu maydho ee, ka shaqaysta oo waayahooda ka warramayay wariyaha v o magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa nala socodsiinay ibrahim
ismaaciilow markana aan bal dhegeystayaashana ku nasino dhinacii heesaha haye waa dareen iyo codkii xamdi queen
dantayda adigoo hagraday damiirkayguna ma karo inuu dembigaaga qiro dantayda adigoo hagraday damiirkayguna ma karo inuu dembigaaga qiro adoo caashaqa dulmiyey ka shaydaan dorbiday inaan kaadiga robtay maxaa oy maxaa maxaa igu kaa dul xidhay adoo caashaqa dulmiyey ka shaydaan dorbiday inaan kaadiga rogtay maxaa oy maxaa maxaa igu kaa dul xidhay jacayl igu kaa dabraa dareenka hogaamiyey naftayda adigoo u daran dookhayga dookhayga uruunida jacayl igu kaa dabraa dareenka hogaamiye naftayda adoo u daran dookhayga dookhayga uruunida aan shaqada filay ankaygaan diidi karin inaan dadka ku jeclahay adoon aan shaqada fili ankaygaan diidi karin inaan dadka ku jeclahay adoon daawadayda rabi dabibaan moodaya agtaada inaan degay maxaan war maxaan maxaan ku daydayaa adoon daawadayda rabi dabibaan moodaya
yaa salaam jacayl igu kaa dabraa dareenka hogaamiye nafteeda adoo u daran dooqaygu u roonida ismaaciilow qof aad jeceshoo haddana kuu daran waxaad samayn lahayd waa erayo aada u sarreeya ibraahim maxay noo xiga
waxaa inuu xigaa barnaamijkii ciyaaraha iyo jaamac buudhe
waxaa xalay la ciyaaray ciyaarihii kubadda cagta ee champions league oo arbacadii furmay kooxaha isarkay habeenkii xalay waxaa dhegaystayaal ka mid ahaa gruubka c waxaa isarkay manchester city iyo munshin gladbach halka gruubka e ay isarkeen tottenham hotspor iyo as monaco bayer leverkusen iyo c s k a moscow iyo gruubka f oo isarkeen kooxda borussia dortmund iyo liga warso iyo real oo iyadu aragtay real madrid oo iyadu aragtay iyadana kooxda sporting portugal waxaa kale oo dhegaystayaal is arkay gruupka g iyo h g waxaa wada ciyaaray club briqan iyo leicester city halka ay f c porto iyo copenhagen ay ahaayeen kuwa gruupkaasi kula jiro gruup h waxaa is arkay juventus iyo eh, sevilla olympic lyon iyo denama zagreb ayaa iyaguna ciyaartaasi isku arkay kooxda gruup c ayaanu ku horeynaynaa ee manchester city iyo mushin gladbach ayaa ciyaartoodii fiidnimo talaadadii la joojiyey roob aad u badnaa oo ka da'ay magaalada manchester ee dalka ingiriiska islamarkaana suurtogelin waayey inuu garoonka kubadda cagta ee itixaad ee kooxda city uu noqdo mid lagu ciyaari karo ciyaartan ayay man city wax ku faakahaysatay oo weliba weeraryahanka reer argentiin ee serjego aguera uu noqday mid garoonka ka dhex muuqday goolka koowaad ee ayuu ciyaarta furay halka uu midkii labaad oo uu rikooro ka laadayna uu magaciisa ku qoray ciyaarta ayaa waxa ay ku dhammaatay afar iyo eber oo ay ku guulaysatay kooxda manchester city oo gurigeeda lagu ciyaarayay waxaa dhegaystayaal naga xasuusina in gruupka c kooxdii kale ee ciyaarayay f c barcelona ay ku gaardisay kooxdii celtic ee maalintii talaadada ahayd toddoba iyo eberna ay uga badisay gruupka e waxaa is arkay tottenham hotspor iyo as monaco hal iyo laba ayay ku kala badiyeen monaco guusha qaadatay bayer leverkusen oo marti ku ahayd magaalada moskana barbardhac laba iyo laba ayay ku soo hoyatay gruupka f ayaa iyaguna ciyaar wacdana la muujiyey borussia dortmund ayaa ka xorogootay caasimada dalkaasi poland oo ay ugu marti ahaayeen kooxda liga warso ciyaartii ugu horreysay ee champions league ee sanadkan eber iyo lix ayay ku soo badisay iyadoo bannaan ku ciyaarayso halka ay real madrid ay wakhti aad u dambeeyey u suurto gashay inay dhibaha ka xaddo sporting portugal sporting ayaa haliya eber ku hogaaminaysay intii badnayd ee ciyaarta balse cristiano ronaldo ayaa real la soo simay oo hal iyo hal magaciisa ku qoray halka uu ciyaaryahanka alfredo moreta uu labo iyo hal guushii real ugu soo hooyiyey gruupka g club ruqo iyo leicester city club ruqo oo leicester ku casuuntay magaaladeeda caasimadda dalkaasi belgiumka ee bruxel ayaa eber iyo saddex looga raayay halka f c borto iyo copenhagenna ay hal iyo hal barbadhac ku ahaayeen gruupka h ayaa juventus iyo sevilla waxa ay barbardhac ku noqdeen garoonka juventus ee lagu ciyaarayay eber iyo eber ayay ahaayeen olympic leo iyo denama kiif denama zagreb aan idhaahday ayaa iyaduna leon ay ku badisay saddex iyo eber waxaa dhegaysta maanta oo khamiisa la ciyaari doonaa ciyaaraha uefa koobka ciyaarahan uefa koobka ayaa waxa ay yihiin kuwo ee aan aad loo xiisaynayn marka laga reebo ciyaarta bariinta dhacaysa ee manchester city oo manchester united oo marti ku ah magaalada rotterdam ee dalkaasi holland manchester united oo aan laga filaynin inay koobkan ciyaari doonto maadaama ay ku guuldaraysatay horyaalkeedii hore inay meel weyn ka geyso ayaa ku ciyaari doonta garoon qaybtii uu eber yahay maadaama kooxda rotterdam ee faynord lagu ceenqaabay taageerayaasheeda rabshad ay ka geysteen magaalada rome
aad buu mahadsan yahay jaamaca buulle jaamaca oo xubintaasi ciyaara ay nala socodsiinaya halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta haatanna hees uu ku luqeeyay axmed cali cigaal kusoo dhowaada
geedaha waxaa jira buxundhaalabaaso lugaka bulaalo gacmanabaaru yeele haddaad tahay midigaareya haygu dayn galgalashada geedaha waxaa jira buxundhaalabaaso lugaka bulaalo gacmanabaaru yeele haddaad tahay midigaareya haygu dayn galgalashada gobtan fariistaba melroob ku geylamay ama aargundaha dhigay ama goodirxadhigalay geedkoodi ahaadi gobtan fariistaba melroob ku geylamay ama aargundaha dhigay ama goodirxadhigalay geedkoodi ahaadi gabdhuhu waxay ku baanaan guri iyo niyeeni waxa guurka kugu diray garan maayo anigui gabdhuhu waxay ku baanaan guri iyo niyeeni waxa guurka kugu diray garan maayo anigui garta ruux yaqaano gardaraada ka jecelo anigoo garowsha leh waxaa tahay ka gudaye axdigaynu gooynay codkaasi axmed cali cigaal wuxuu gebagabo yahay idaacadda iyadii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo intayna afarta kulmayno waa ibraahim xasan daanduraan oo ismaaciil xuseen farjare iyo maxamed cabdi sandheere oo dhinaca farsamada oo idin leh sidaas iyo kulanti dambe oo xiise leh garowsha leh waxaa tahay ka gudaye axdigaynu gooynay gormu kula xumaaday gobtan fadhiistaba melgeel ka dheelmaday ama goray ilmaha dhigay ama geesi ku cartamay geduyaadi gobtan fadhiistaba melgeel ka dheelmaday ama goray ilmaha dhigay ama geesi ku cartamay geduyaadi gabdhuhu waxay ku baanaan guriyo niyeeli waxa guurka kugu diray garan maayo anigui gabdhuhu waxay ku baanaan guriyo niyeeli waxa guurka kugu